shaarici wa tiinu shaarici waddada dhoobadeedii almutayaqanu ee la yaqiinsaday ee la hubay najaasatuhu inuu nijaas yahay la hubsaday yucfaa canhu waxaa laga cafiyaa xaggiisa camaa shayga yatacadaru oo adkaanaya alixtiraazu in layska ilaaliyo minhu xaggiisa haaliban sida badan wayakhtalifu kaasina wuxuu isku khilaafayaa bilwaqti waqtiga wa mawdicihi iyo meeshiisa min athawbi walbadani jirka iyo marada uu kaga yaallo waxa uu leeyahay sheekhu waddada iyo suuqyada dhoobadeedu ee la yaqiinsan yahay weliba inay nijaas tahay masalan marka roobaabku dee ay ku da-aan ee ay biyuhu fadhiistaan ee dhooqo iyo dhoobo isku jirto ay noqoto dhooqadaasi nijaasadiisiina la hubo ee ay yaqiinta tahay waxa laga cafiyaay oo la yska saamaxay oo aan wax dhibaato a lahayn sharci ahaan wixii ay adag tahay in la iska ilaaliyo sida badan wixii aan la yska ilaalin karaynin sida badan waa macfi weeyaanoo dadkii intaa waa sharci ahaan waa la ysaga saamaxay oo iyadoo ku taalla ayay cibaadooyinkoodii ay gudanayaan maxaa yeelay dee dadka waa lagama maarmaan inay danahooda u foofaan oo ay u socdaan suuqyada iyo meeshii ay u baahdaanba in badan oo ka midina dee waxaa laga yaabaa inaan maro wax ka badan aanay lahayn marka haddii la yidhaahdo mar kasta oo dhooqada iyo dhoobadaasi ay ku dhacdaba ha la maydha mashaqo iyo dhibaato ayaa kaga imanaysa marka haddaba waxaynu nidhi camaa yatacadaru lixtiraazu minhu haaliban sida badan wixii ay adag tahay in la iska ilaaliya wixii isaga la iska ilaalin karo waa in la iska ilaaliya haddaba kaa macfigaahi wuxuu isku khilaafayaa buuhi xagga waktiga iyo meesha uu marada iyo jidhka kaga yaallo masalan xilli roobaadka waxaa la saamaxaayoo la dhaafaa wax aan xilliga aan roobo jirin aan la dhaafin oo la saamixin maxaa yeelay dee xilliga roobku uu badan yahay ee biyuhu ay jiraan yacni haddii la yidhaahdo qofkii ha iska ilaaliyo oo waxaa la yidhahdayo wixii kaga soo duula ama ka soo gaadhaba ha iska maydho dee qofkii mashaqadii iyo dhibaatadii way ku badanaysaa laakiin masalan jilaalkii oo kale iyo xilliyada aan roobku jirin dee qofka haddii la yidhaha iska ilaali iska ilaalin karaya leannu wixii biyo meelaha fadhiyey ama dhooqadii ayaaba iska yar kaasi waxa weeye xagga waqtiga wa mawdicihi min athawbi walbadan meesha uu xagga marada iyo jidhka kaga yaallana iyadana way iskhilaafaysaayoo masalan faraqa hoose iyo lugta waxaa loo saamaxay oo loo dhaafaa waxaan loo dhaafaynin kumka iyo gacanta kumku waxa weeye waa yacni halkaa aynu baldankayna uu ku xidhanna ee shaarka siiba gacmo dheerahayo gacanta iyo kumka wixii kaa gaadha yacni ayaga waad ama waad ka ilaalin kartaa kumka iyo gacanta ayaga waad ka ilaalin kartaa laakiin waxaa laga yaabaa lugtii iyo faraqa hoose ee marada inaad ka ilaalin karin wa can qaliili damil baraakiifi waxaa kaloo iyadana macfiya tagfida dhiiggeeda intiisii yarayd iyo waniimi dubaabi duksiga xaarkiisii wal asaxu asaxna waxa weeye laa yucfaa inaan la cafiyni can kaiirihi intiisa badan walaa qaliilin in yarna inaanan la cafinaynin intaa yaroo inta shara bicarqin dhidid bicaraqin dhidid ku faafay wa tucrafu lkasratu badnida waxaa lagu garanayaa bilcaadati caado ayaa lagu garanaya qultu waxaanidanaawey al asaxu asax waxa weeye cinda almuxaqiqiina muxaqiqiinta agtooda alcafu mutlaqan in waxaa la iska cafiyo mutlaq ahaan weeye wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo la yska cafiyaa yacni baraakiifka dhiigooda baraakiif waxa weeye waa tagfida bahashan aynu idhaahno ee boodbooda ee yacni dhiiggana ku samaysan maryaha iyo had iyo gooraare maryaha cadcadiyo kaa dhiiggeeda intiisa yara ayaa macfiyaho la yska dhaafay iyo injirtii iyo wixii la mid ahaa wawanimi dubaab iyo duksiga xaarkiisii iyadana iska macfi weeyaan intoodii yaray waxaa la mida wax alliyaaliyo wixii haddii xubin laga jaro aanu dhiig soconayaa ka imanin ayaa isaguna la mid a markuu nool yahay wixii xubin laga jaro aan dhiig ka imanin iyaduna waa la mid intooda yara ayaa la yska macfiyaho la yska dhaafay maxaa yeelay dee waa waxyaalaha had iyo gooraale dadka ku dhaca ee in la yska ilaaliyana ay adag tahay haddaba asax waxa weeyaan buuri sheekhu inaan la cafinaynin waxaan soo sheegnay intiisa badan maxaa yeelay dee wax badan oo inay kaa gaadhaan waxyaalahaasi waa shay iska naadiroon karbada dhicin waana wax la yska ilaalin karo in yar oo ayna ku faaftay dhidid masalan qofka dhididkiisii wuxuu faafiyey uu meelo kala gaadhsiiyeyna iyadana macfimaho dee maxalkiisii buu dhaaf oo had iyo goraale mana badna waxaanu leeyahay sheekhu kasrada farabadnida iyo yarida waxa lagu garanayaa un caadada dadka iyo curfigooda ayaa lagu garanayaa oo wixii had iyo gooraale dadka ku ba'a ee in la yska ilaaliyaana ay adag tahay wax yar baa lagu tirinaya wixii intaa ka koraana mid fara badan weeye culimada qaar waxay yidhahdeen kathiir yacni ka badan waxaa la odhanayaa qofka naadirka ah ee eegaya waxa markaba u muuqda isagoo aan araggana aada ugu sii yacni taagin ula fiirsanin waxa qaliilkiina waa wixii aan hore ugu muuqanaynin weeye qofka isagoo aada ugu fiirsada mooyaane markaa nawaawi wuxuu yidhi waxaan anigu idhi asaxu waxa weeye nimanka muxaqiqiinta agtooda waxa ansaxay alcafu mutlaqan yani iyadoon la kala qaadin oo tafaasiisha inoo soo horumartay aan la gelinin inay macfi iska tahay waxaas la yska dhaafay ama ha yaraado ama ha badnaado mutlaq waa ama ha yaraado ama ha badnaado dhidid ha ku faafo ama yuu ku faafin wadamulbasaraati findoobyada dhiigoodii kalbaraakiisi waxa uu la mid yahayuun tagfidii dhiiggeedii buu la mid yahay wa qiila waxaa la in casarahu haddii uu yacni maroojiyo isagu falaa maya wadamaamiilu kasoo baxyadii iyo walquruuxu iyo walquruuxu yacni nabarradii asartoodii iyo raadkoodii iyo wa mawdiculfasti meeshii qofku uu iska sarsaray walxijaamati iyo toobinkii qiila waxaa la yidhi kalbasaraati findoobyadii ayay la mid yihiin ayaa la yidhi wal asaxu asaxna waxa weeye in kaana miluhu hadduu yahay kan oo kale yaduumu qaaliban sida badan mid daa'ima fa kal istixaadati istixaadadii buu la mid yahay wa ilaa haddii kaloon la mid ahayn fa kadamil ajnabiyi ajnabi dhiiggiisii ayuunbuu la mid yahay oo falaa yucfaa lama cafiyo wa qiila waxaa la yucfaa can qaliilihi intiisa yar baa la cafinayaa qultu waxaan idhi haddaan nawaawi ahay al asaxu asax waxa weeye annahaa kalbasaraati basaraadkii oo kale inay la mid tahay waxa uu leeyahay sheekhu damulbasaraat basaraat waxa weeyaan hadiyo goorale waa finan yaryar oo ka soo baxa dadka wejiga malaa dadkaa doobabkaabay ku badnaan jireen oo saa darteed bay culimmadu findoob ay u odhan jireen dhiigga markaa finanka hadiyo gooraalena dee way jejebiyaan oo way iska inay baabiyaan ayay ku dadaalaan markaa haddaba basaraadkaa dhiigooda dhiigga ka yimaada kalbaraakiisi dhiiggii tagfida ayuunbuu la mid yahay oo markaas sidii dee qowlkii nawaawi uu saxiix yeelay uu ahaa intii sii yarayd ayada dee qaci ahaan iyo khilaaf la-aanba waa iska macfi intiisii faraa badnaydna iyaduna waa iska macfi qowlka raajixa laakiin waxay leeyihiin waa haddii aanu yani isagu ficilkiisa kula imanin leanna qofka sida badan dee waa uu iska yeeshaay qofku kama khaali noqdo sida badan laakiin wixii ficilkiisa isaga ku yimaada waxay dhahay intiisa yar ayuunbaa macfiya intiisa badani isaga macfi maaha qiilka wuxuu leeyahay in casarahu haddii uu isagu qofku uu maroojiyo o u tuujiyo falaa falaa yucfaa canhu iyada kaa la cafin maayo markaasoo la saamixi maayo maxaa yeelay wax dee laegagu deeqtoon yahay oo isagu qofku la yimi weeye waxaa kaluu sheekhu yihi damaamiil iyo quruux damaamiilshuna waxa weeye waa ka soo baxyada meelaha nabaradee dadka laga soo baxo quruuxduna waxa weeye jaraaxiya dhaawac qofka gaadhay ee dhiigyadoodaasi iyo meeshii qofku uu iska sarsaray dadka qaarkood baa masalan isa sarsaroo dhiig iska keena iyo meeshii markaa qofka laga toobay iyo dhiigoodaasi qiil baa wuxuu leeyahay kal batharaati batharaatkan iminka aynu soo haynay ayuunbuu la mid yahay oo markaa macfi weeyaan dhiigoodii walow haba batee asax laakiin waxa weeye inaanay la mid ahayn maxaa yeelay dee iyadu aada uma badnaa ee laba ayaa loo kala qaadaya waxay leeyihiin haddii yacni kan oo kale waxan oo kale haddii uu yahay wax daa'ima oo in badan socda fa kal istixaadati dhiiggii istixaadada oo kale ayuu la mid noqonayaa oo ixtiyaad iyo dadaal qofku inuu u sameeyo ayaa waajib ku noqonaya sida suurtagal ah oo meeshuu ka asiibay uu iska suuliyo oo meeshuu ka soo baxayay markuu salaada tukanayo uu xidho sidii gabadhii mustaxaadad ahayd aynu ku soo marnay ayuunbuu la xugu noqonayaa wa ilaa haddii kale oo kanoo kale aanu mid daa'imo ahayn mid daa'imo haddaanu ahayn sida badan fakadamil ajnabiy ajnabi ajnabigii dhiiggiisa ayuunbuu leeyay dhiig ajnabiya ajnabina waxaa la odhanayaa dee waa dhiiggii meel kale ka yimaadeen qofka ka imanin waa damul ajnabi weeye dhiiggii ajnabiga ayuunbuu la mid yahay waa siibo markaa falaa yucfaa la cafin maayo haddaba falaa yucfaadani ma mushabbahu u noqonaya ma mushabbahu bihigu u noqonaya culamada qaar baa mushabbaha u celiyey qaarna mushabbahu bihigay u celiyeen qaarna labadooduba u celiyeen oo bimacnaa waa maxay falaa yucfaa kaa aynu soo haynay dhiigga aynu soo haynay la cafin maayo ama falaa yucfaa dhiigga ajnabiga la cafin maayo oo mushabbahu bihiga iyo in labadoodaba loo celiyo o la yidhaahdo dhiiggaa damaamiisha iyo quruuxda iyo mawdicilfasiga xajaamada falaa yucfaa iyo kan ajnabigee lagu shabahay labadaba midaba la cafin maayo wa qiila yucfaa can qaliilihi qiilku wuxuu leeyahay mee intiisa yari damaamiisha aydigu waa iska macfiyo waa la iska saamaxaya sidii damul ajnabigaba uu ahaa nawawina wuxuu yidhi waxaan idhi si asaxi waxa weeye dhiigga kasoo baxyada iyo jaraaxooyinka iyo meeshaa qofka uu iska sarsaray iyo toobinka iyo kal batharaati batharaadkaas ayuunbay la mid yihiin aynu soo marnay oo markaa waa iska macfi fa yucfaa can qaliilihi wa katiirihi intiisa yari intiisa badan waa iska macfi weeye waaladharu adhar waxa weeye alcafwu in la cafinayo can qaliili dami lajnabiy ajnabiga dhiiggiisa intiisii yarayd in la saamaxayo weeye waxa uu leeyahay sheekhu nawawi weli hadalkiisii sii wadee qowlka adharkii waxa weeye yacni in la cafinayo la iska saamaxayo qof ajnabigii dhiiggii qofka ka ajnabiga haayee meel kale kaga yimi walow xataa kiisii oo intuu ka socmay haddana dib ugu soo noqdayba ha ahaadee yacni intiisa yiri inay iska macfi tahay weeye walqayxu malaxdii iyo wasadiidu mililkii ka dami dhiiggi unbuu la mid yahay wakadaa maa-ul quruuxe waxaa kula mida iyagana dhaawacyada biyahoodii walmutanafidu iyo humbuluqyadii iyo meelihii markaa dadka uun biyuhu ay ka gelayeene dabeetna nabarada noqonaya alladii kaasoo lahu riixun urta lahaa wakadaa bilaa riixin ur la-aanina waa fulan mid fil adhari adhar haddaynu qabanno qultu waxaan ihi haddaan nawaawahay almadhabu madhab waxa weeye tahaaratuhu inuu daahir yahay wallahu aclam waxau yihi sheekhu dayxii madaxdii iyo sadiid waa mililkii ka dami dhiiggii ayuunbay la mid yihiin dhiiggii aynu iminka soo marnay ee ahaa dhiiggii damaamiisha iyo quruuxdayo halkaa way dhiiggu sheegayaa dhiiggaas ayuunbuu la mid yahay waxaa la soo sheegay oo dee waxa weeyaan ilan waa laba dhiig oo isbedelay uunoo xumaaday oo dabeedna qarmunaaday weeyaane kuwaas aynu soo marray ayuunbuu la mid yahay oo sidaa loo kala qaaday ayuunbaa kana loo kala qaadaya waxaa kaloo iyaduna la mida oo dhiiggaa la mid noqonaysa maa-ul quruux quruuxu waxa weeye waa jaraaxooyinkii iyo dhaawacyadii biyahoodii hadiyo gooraale dee nabaradu mayu dhacaan biyana waa yeeshaan mutanafidkuna waxa weeye waa hadiyo gooraale meelaha markaa dadka intay dee iyaguna nabarada ay noqdaan biyuhu ay galaan ee weliba urta lehee ay isbeddela ayaguna waxay la mid yihiin uun dhiiggaas ayuunbay la mid yihiin ay lahaayeen kasoo baxyada iyo kadaa bilaa riixin fil adhari adardaynu qabanaa ayagoon ur lahaynaa iyaguna waa kula mid oo marka markuu bilaa riixa yahay muqaabilu adarka wuxuu odhanaya waa daahiro sida dhididka oo kale ayuunbuu noqonayaa nawowina wuxuu waxaan idhi almadhabu tahaaratuhu kani markaas inuu daahir yahay weeyaan walow sallaa hadduu tukado binajiisi nijaas hadduu ku tukado lam yaclamhu aanu ogaanin wajaba alqadaa'u qada ayaa waajibayaa filjadiidi jadiid haddaan qabanno wain calima hadduu ogaado uma nasiya haddana uu ilaabo wajaba alqadaa'u qada ayaa waajiba cala lmadhabi madhab haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ku tukado qofkii isagoo ku dheexan nijaase aan macfi ahayn oo aanu ogaanin inuu qadeeyo ayaa waajibayaa salaaddii inuu soo qadeeyo oo uu soo celiyo ayaa waajib ku ah filjadiidi qowlka jadiid haddaan qabanno imaam shaafici maxaa yeelay waxay leeyihiin inuu qowlkaas ku celinaya lianna ma ataa bihi hayru muctadin bihi waxan uu la yimi wax tiro gelaya ma aha shardigii ayaa meesha ka maqan oo in markaa qofku uu nijaasadii ka daahir yahay qadiim laakiin isagu wuxuu leeyahay laa yajibu alqadaa waa licudrihi war mar haddii aanu qofku waxaan aanu ogeyn ee qada ku waajibayo cudurdaar buu leeyahay haddii uu laakiin ogaada buu yidhi nijaasadan dabeetana uu ilaa uu ku tukado wajaba alqadaa cala almadhabi ayada qada ayaa ku waajibaya maxaa yeelay dee isagaa ku gabod falay wuxuu ogaaday inuu ka dahaaro qaato isaga ayaa ku gabad falay bay leeyihin faslun haadaa faasilun kani mid kala saariyo weeye wixii inoo soo horan maray iyo waxa soo socda fiima taqadama wa fiima sayati waxaanu kaga hadlayaa waxyaalaha mubdilaatu salaad la yidhaha salaada waxyaalaha buriya iyo waxyaalaha makruuhaadka u ah iloo koday salaada dhexdeeda wuxuuhi sheekhu taabutulu salaadii waa buraysaa binudqi ku hadal bixarfayni laba xaraf lagu hadla ayay ku buraysaa aw xarfin mufhimin ama xaraf wax fahansiiya wakadaa maddatun madid iyo jiidina waa kuna mid bacda xarfin xaraf dabadii la jido fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu salaaddii waxay ku buraysaa hadal uu ku hadlo hadal dad oo laba xaraf ka kooban oo wax fahansiinayaa masalan qum oo kale istaag waa laba xaraf waxna way fahansiinayaan ama yaani waxba faa'iideynin sida can oo kale hadduu ku hadlo labadaa xaraf qofkii waa ka buraysaa salaada xadiidkii zayd ibnu arqam ayaa wuxuu ahaa kuna natakalam fi salaa berigi hore waxaan ahayn kuwa salaada dhexdeeda ku sheekaysta oo waan iska duryami jirnay bay yidhahdeen waa isku dhex maraysan jirnay ilaa ilaahay soo dejiye waquumuu lilaahi qaanitiin markaa waxaa nala faray inaan aamusno hadalkiina waa naloo diiday xadiid kale oo mucaawiya ibnu xakam la yidhah nin la yidhaha uu warinayo wuxuuhi wakti anigoo rasuulka la tukanaya ayaa nin baa hindhisay buu yidhi ka mid a dadkii musalliinta ee tukanayay deed waxaan ku yihi yarxamuka allah allah ku naxariisabaan ku yidhi buuri dabeedna qoladii tukanaysay baa isoo wada eegtay buuri waxaan ku yidhi waa sikra ummaa maashaanukum tanduruuna ilay warayadiin idinka goblantay maxaa iga soo eegeysaan buu ku yidhi dabeedna bawdyaha ayaa gacmaha ku garaacay markaan arkay buu yidhi inay aamusiinayaan ayaan iska aamusay buuri markii rasuulku tukaday ayaa ninkii ku soo jeeso wuxuu idhi salaadan uma suubama dhexdeeda shay hadalka dadka ka mida inay ku wada hadlaan uma suubama ee iska ilaali buuri markaa labada xarafna dee jinsul kalaan bay ka mid yihiin oo waxyaalaha ugu yaray hadalku uu ka dhismo ayay ka mid tahay ow xarfin mufhim ama hal xaraf oo wax faa'iideynaya masalan qi oo kale waxaa dhaha minal wiqaaya ilaalin buu ka yimi cin minal wicaa minal wicaa buu ka yimi oo macaan weelayna fiina minal wafaa buu ka yimi oo fin ah markaa halkaa xaraf qura haddii lagu hadla isna salaadii waa buraya wakadaa maddatu bacda xarfi fil asaxi yacni jiidid xaraf dabadii la jiidaanaa iyana waa kula mid wala waxyaan ufahansiininbe hadduu qofku yidhaahdo amzaliftaa ummado u jiido aan ahaynna dee meel qur-aanka mid kalena aan ahayn ka salaadiisu waa buraysaa leanno xarfiga mamduudka ahi laba xaraf unbuu noqdaa taaniga wuxuu leeyahay iyada ku buri mayso walla asaxu asax waxa weeye natanaxnuxa ixsigii iyo wadixka qosolkii walbukaa oohintii walaniina iyo taahi wanafka iyo afuufkii in dahara bihi macahu haddii la jirkiisa uu muuqdo xarfaani laba xaraf haddii ay muuqdaan batalat waa buraysaa wa ilaa haddii kale oon laba xaraf muuqan falaa falaa tabtulu salaadii ma burayso waxa uu leeyahay sheekhu qowlka asaxi waxa weeye qofka yidhaahda iyo qofka oo qosla iyo oohin qofku salaada dhexdeeda uu ooyo iyo aniin iyo taah iyo nafki afuuf ama sanka ama afka ha ka afuufee waxaas hadduu qofkii musalliga ahaa mid ka mida la yimaado bal waad u fiirsanay haddii waxyaalaha uu sameeyey mid ka mida ay laba xaraf ay ka daahiraan oy ka muuqdaan salaadiisii waa buraysaa oo dee kalaamkii iyo hadalkii aan la ogolayn ayuu salaada dhexdeeda kula yimi bay leeyihi wa ilaa haddii kale oon laba xaraf aanay ka daahirin oonay ka muuqan meeshaa falaa tabtulu ku buri mayso marka asaxa qowlka ka soo horjeeda wuxuu laa tabtulu bidalika mutlaqan waa kala qaadid la-aanba iyada ku buri maysa buu leeyahay salaadu liannahu laa yusamaa kalaama fi luqati fi luqada carabeed hadal lama yidhaahdo walaa yakaadu yatabayanu minhu xarfun muxaqir xaraf qura oo xaqiiqiina yacni kasoo muuqan maayo buu dee waa sawdka markaa wuxuu la mid yahay aan la garanayninee ama ku shimbireed ama ku kalaayunbuu la mid yahay magaawadadaa waayo wuxuu yihi ninka yidhaha waa ku buraysaa bal waxaad tidhaahdaa un bal qor buu yidhi bal hadda qor aduu bal ayi luqada taalla taad garaysa ama af soomaali bal ku qor ama carabi ku qor ama ingiriisi ku qor bal adugu wuxuun ku qor bu ma qor mayso sooma waxba male buu yidhi haddaba xadiis baana jiray sugan oo nin yidhi rasuulka sala alla alay slam markaan u imaado isagoo salaad ku jira tanaxnaxa li buu odhan jiray buu yidhi mumkin markaa inaanu gaadhin oo nimanka fuqahada yacni iskhilaafkooda inta badan ama siiba marka laga hadlayo madaahibta iskhilaafkooda xelaa lagu tilmaamo waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa inaan xadiidkaniba madhabkan aanu gaadhin baa dhici karta ama sheekha in badan baad arkaysaa kutubta xadiidka markaaad aada marayso iyadoo la leeyahay wacallaqa alqowla calaa hubuutihi yani wuxuu ku xidhay misl imaam shaafici oo kalaa meelo qaar ka soo buruqulmaraam xaafidku kusoo naqlinayay ku camalfalka xadiidka uu ku camalfalayo wuxuu ku xidhay sugnaanshaha xadiidka uu sugnaado nin baa waxaa la weydiiyey qunfudka bahalkan la yidhaha ama caano qubka aynu idhahne qodxaale ayaa la weydiiyey ibnu cabaas iyo mid habaanan xasanayn imkee markaasuu uhi laa ajidu fiima qul laa ajidu fiima wuxuu yeelay muxaraman calaa aacimi yatcamuhu ayaddaas ayuu soo deshay macuuna anu waxba uma hayo nin baa dabeedna kacay oo yidhi rasuulku sal la alay sl wuxu uhi innahaa khabiiatu min alkhaba'is wxuna waxa xun ka mida buu yidhi markaasuu yihi in kaana hadduu rasuulku sala la alay sl saa yidhi fahuwa kamaa qaal waa siduu yidhi weeyaan ee hala ubsada umad inuu yidhi bimacnaa saa wey wayucdaru waa loogu cudur daarayaa qofka fii yasiiri lkalaami hadalka intiisi yar idin sabaqa lisaanu carabkiisu haddii uu yani uga horaro owna sii salaata ama u salaadaba ilaawo ow jahila taxriimahu ama xaaraannimadiishaba uu ka jaahil noqdo waase goormay in qaruba cahdu bilislaami haddii uu waktigiisu islaamnimada ku dhow yahay weeye laa kaiirihi maya kiisa badan fil asaxi asax haddaynu qabanno wa fi tanaxnuxi xisigiina ayana waa loogu cudur daaraya qofka iyo wa naxwihi wixii la mid a lilkhalabati yacni ka xogroonaasho qofka ka xogroonaday darteed ayaa loogu dhaafaya iyo wa tacaduri lqiraa'ati qiraa'adii oo qofka yacni ka cudurtooda u suurtogeli waday laljahri fi lasaxi asax haddaan qabanno ayada koruqaadkii maya walow ukriha cala alkalaami hadalka haddaba haddii lagu dirqiyo batalat fi ladhari adhar haddaynu qabanno waa buraysaa waxau leeyahay sheekhu qofkii waxaa loogu cudur daarayaa hadal yar oo uu carabkiisii uga hororay uu yacni isagoon islahayn ku hadal uu carabkiisii uun soo maray intaa waa loogu cudur daarayaa ama uu iloobayba inuu salaad ku jiro ama uu iloowaba inuu salaad ku jiro maxaa yidhi xadiidkii saxiixayn wuxuu ahaa eeb horey laga wariyay rasuulka ayaana tukiya duhur ama casar dabeedna laba ragcadood markuu marayuu salaama naqsaday dabeedna loox ka mida looxiyo meelaha ku tiirsanaa ayuu dabeedna ku dangiisay si uu cadhaysan yahay nin dulyadayn la odhan jiray baa wuxuu yidhi rasuul salaadii miyaa la gaabiyey mise wadilowd markaasaa rasuulkuna ku yihi ma xaq baa sida uu leeyahay dulyadayn markaasay dhahen haa laba ragcadood buu tukiyay dabeedna sujuudsaag ayuu leeyahay marka halkaa dee rasuulkuna waa hadlay ayaguna waa hadleen ama uu dee kaba jaahil noqdo xaaraannimada hadalka salaada dhexe in lagu hadlaa hadduu ka jaahil noqdona iyana waa loogu cudur daarayaa laakiin waa goorma hadduu cahdigiisu iyo waktigiisu islaamnimada uu ku dhow yahay wey ama uu ku barbaaray meel culimada ka fog oo hadeeg waraale jaahilka macduurka ah ee loo cudur daarayo jaahilnimadiisa loogu cudur daarayo culimmadu waxay ku tilmaamaan laba inuu yahay man qaruba cahdu bilislaam qofka cahdigiisa iyo waktigiisa islaamnimada uu ku jiray ay dhowdahay ama ay yar tahay ee aanay u suurto gelin waxaan inuu barto ama qof dee ku barbaaray meel aan wadaadba joogin wadaadba aan indhaa saarin labadaa waa jaahil macduur baa la yidhahdaa wixii kalena macduur maaha laa fii kaiirihi laa kaiir ilaa fii kaiiri sia kiisii badnaa loogu cudur daari maayo fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay dee inta yar ayada waxaa loo dhaafayay yari laakiin mar hadduu farabato hadalkii mar hadduu farabato ama ha ilaawo ama carabku ha ugu hororo ama ha ka jaahil ahaado haddii uu farabato hay-adii iyo taxya ay salaadu lahayd ayuu goynayaa midda labaad inuu carabku kaaga hororo ama aada ilowdaa hadal fara badan dee wax aada u adag weeye laakiin in yari waa wax inta badan iska dhacda waxaa kaluu yihi sheekhu wafi tanaxnuxi wa yucdaru halkaas ayuunbaa u qadaran waxaa kaloo qofkii loogu cudur daarayaa intii yarayd curfi ahaan ee tanaxnux ahayd iyo wixii la mid a sida qufacii iyo hindhisadii iyo walow dee laba xaraf iyo wax ka badaniba ha ka muuqdaane laakiin waa goorma waa lilkhalabati markay wixii ka qaalib noqdaan ee xisigi uu ka qaalib noqdo ama qufaci uu ka qaalib noqdo maxaa yeele wax taqsiirah iyo gaboodfal baanu ku lahayn bay leeyihin culimadu iyo haddii ay qiraa'adii waajibada ahayd iyo arkaantii qowliga ahayd haddii ay qofkii ku adkaato iyadana waa loo dhaafaya tanaxnuxi oo daruuro ayaa dee meesha taalla mase marmar baa dhacdo qofku inuu saxdo ama saxar yar iyo caday wuxuan dee wuxu galaano deedna u jiq ku noqoto oo qiradiiba ay kasoo bixi weydo markaa axmedii wuu odhanayaa bay idhaha laakiin tuu u odhanaya waxa weeye waa qiraa'ada waajibada ah sida faatixada oo kale atixiyaadkii oo kale iyo arkaantii qowliga ahayd sida takbiiratulxaraamkii iyo weeye laljahri fil asaxi asax haddaan qabanno ayada jahrintii maya oo masalan qofkii faatixadii waa akrinayaa laakiin la jahrigeedii iyo koruqaadkeedii ayaa u suurtogeli waayey ixi inuu yidhaahdo mooyaane markaa haddii la jahridaa darteed ixidaa u yidhaahdo loogu cudur daari maayo oo loo saamixi maayo weye hadday laba xaraf ka daahiraan salaaddii markaa waa kaga buraysaa bay leeyi fil asax leanna waa sunna markaa daruurana in loo tanaxnaxo looma baaqnaa macnaha jahrigaana waxaa la mid a yacni sunantii kale suuradahii la akriyayay iyo qunuudkii iyo takbiiraatulintiqaalkii iyo waxay leeyihin haddii aanu qofku dee imaam ahayn oo aanay kala xidhiir furmanayninba haddii uu imaam yahay oo dee takbiiraatulintiqaalaadka aanu ula jahrin dee waaba kala xiriir furmanayaan taa iyada waa u baneeyey haddii lagu qasbo bu ihi sheekhu qofkii musalligaa hadal baa lagu qasbo waxaa la yidhi xabaddan sanadhufoor kaaga dhufanayna haddaad hadalkaa ula weydo batala fil athari hadduu isagii markaa hadalkii yidhaahdo waad buraysaa qowlkaada aragka haddaan qabanan liannahu amrun naadirun kalikraahi calaa xadati dee waxa weeye waa arrin iska naadiri hooban inta badan dhicin waa sidii nin gulaan weysada iska jebi oo kale weeyaano oo waxaan inta badan dhicin taaniga markaa ka soo jeesa wuxu laa tabdulu ka naasi war mar haddaynu kii iloobaya aynu nidhi aynu meeshii wuxuu saamaxnaynu u dhaafnay dee kan la qasbayna waa lamid in la isku xugun bay ahaayeen walow nataqa hadduu ku hadlo qofkii binadmi lqur'aani qur-aanka taxiisa hadduu ku hadlo biqasdi tafhiimi isagoo weliba fahansiin uga qasdinaya hayaa yaxyaa khudil kitaaba si aayaddaasoo kale u akriya isagoo doonaya qof inuu wax qaato in qasada macahu tafhiim fahansiintaa la jirkeeda haddii uu uga qastiyay qira'atan lam tabtul ma burayso wa ilaa haddii kale batalad waa buraysaa walaa tabtulu bidikri iyo waducaay ku buri mayso ilaa an yukhaaiba inuu la hadlo kula khitaabta mooyaane wadalika mithaal ka qowlihi waaba odhaadiisi lacaatisin mid hindhisay uu ku yihi yarxamuka allah walow sakata tawiilan hadduu in badan amse bilaa qaradin ujeedaanan lam tabtul fi lasaxi asax haddaan qabno ma burayso wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ku hadlo yani qur-aanka taxiisa aayad qur-aana ayuu ku hadlay waxaanu uga jeedaa yani inuu wax ku fahansiiyo masalan qof baa yidhi waxaa ma qaataa markaasaa wuxuu ihi yaa yaxyaa khudi lkitaab ma soo galaa buu yidhi oo isagoo meesha udkhuluhaa bisalaami sidaas ayuu yidhi qofku markaa u diidayaa wuxuu yuusuf acrid can haada yacni aayadaha noocaasa ayuu akriyay markaa haddii uu uga qastinayo afar suura unbay markaa culimmadu ay ka soo saaraanoo inuu qiraa'o un uga qastiyo iyo inuu tafhiim uga qastiyo iyo inuu labadoodaba uga wada qastiyo iyo inuu idlaaqo in midnaba uga qastiyo marka wuxuu leeyahay haddii uu u qastiyo tafhiimkaa maciisa hadduu qiraa'ana uga qastinayo qiraaiyo tafhiim wada jira yacni waxaana fahansii aayaddana akriso hadduu uga qastinayo lam tabtul salaadiisu yacni ma burayso qur-aan weeyaanoo isagoo qur-aanka oo keliya u qastiyey ayuuu ka mid yahay ayuuu la mid yahay hadduu dee qur-aan khaliya uqastana waa la mid waa ilaa haddii kale oo waa maxay fahansiin qura ayuunbuu u qastinayay ama shayba uma qastiin batalad markaa salaadiisi taa waa ku buraysaa lianna waxay leeyiin waxaa qur-aan kusugan dee wax hadalka aadamiintaa shabaha markaa qur-aan ma noqonayo dee qasad mooyaane wax kale ku noqon maayo markaa afarta suuro markuu qiraa'o qura uga qastiyo iyo markuu labadaba uga qastiyo salaaddii kuma burayso hadduu tafhiim qura uga qastiyo iyo hadduu iska idlaaqo labadana waa ku buraysaa bay yidhahdeen walaa tabdur bidikri waducaa ku buri mayso salaaddii dikri iyo duco hadduu qofkii markaa dikri la yimaado iyo ducaa fara badan hadduu la yimaado walow yaana qaar la suneeyeyba ahayne ee kuma burayso maxay yidhi waa munaajaadka ilaahoy inuu dee kula khitaabo cidaan ilaahay a khaaliq ahayn inuu kula khitaabo mooyaane salani hindhisooday oo kale u dhaha yarxamuka allah taasoo kale iyada waa ku buraysaa hadduu wuxuu yihi sheekhu in badan uu aamusnaado camdi ahaan buu isaga aamusnaaday wax cudurdaarina ma jiro xugni qasiira dhexdiina ma aha ee waa arkaantii dheeray dhexdooda ayuu ujeedda la-aan iska aamusay lam tabtul salaadiisii ma burayso fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay waxay leeyihiin arrintaasi hay-addii salaadu ay lahayd ma dhimayso oo waxba u geysan mayso kharbi ku samayn mayso taanigu wuxuu leeyahay muqaabil asaxa ka soo horjeedaa tabtulu salaadii waa burayso waa lishcaari bilicraaji canha yacni waxay ku dareensiinaya arrintaas inuu salaaddii ka jeesay mar hadduu shibun iska yidhaha siduu salaada ugu jiro iyada waxay dhahen laakiin rugni qasiira hadduu dhexdii aamuso salaaddii dheerayntiisaas ayay ku buraysaa oo masalan labada rugniga qasiiraynkiina waxa weeye ictidaalka iyo juluuska bayna sajdateynka fadhiga laba soo dhexeeya iyo tooska rukuucda laga tooso ayaa waxay dhahan waa rugnaani khasiiraan waa laba rugni oo gaaban labadaa rugni ee gaaban dhexdooda haddii uu aamuso in badan salaaddii waa ku buraysaa bay leeyihin markaa dheeraynta rugniga khasiirkaa bay ku buraysaa tawiilan baynu dhe kii yaraadaan isaguna waxba yeelaynin bilaa qaradin baynu nidhi ujeedda la-aane haddii aayaddu akrinayeyba ay uu soo saari waayo dabeedna waxoogay xasuusteeda u yar aamuso ama ilow iyo oo kale ay ku dhacaan fadhaanadan taasi waxba ma yeelayso wa yusannu waxaa loo sunneeyaa liman qofka naabahu shay-un qofka shay soo hororo ka tanbiihi imaamihi waa imaamkiisao kalu baraarujinayaba wa idnihi lidaakilin qof soo gelaya ayuu u idnaya wa indaarihi acmaa iyo isagoo mid indhala u digaya an yusabixa inuu subxaan allahi yidhahdo ayaa loo sunnaya wa tusafiqu lmar'atu haweenaydii saxabaday isku garaacaysaa bidarbi lyamiini midigtay ku dhufanaysa calaa dahri lyasaar bidixda dhabarkeeda wuxuu leeyahay sheekhu waxaa la sameeyaa qofkii salaada dhexdeeda ay wax ku soo asiibaan ay ku soo gaadhaan waaba maxay imaamkii ayuu ku baraarujinayaa sahwiguu ku dhacay ragcad shanaad buu u kacay sujuud buu ka tegey yacnii wuxuu imaamku ka sahwey buu ku baraarujinayaa wuxuu u idnayaa qof yacnii doonaya inuu soo galo ayuu u idnayaa qof baan ma soo galaa taasuu doonaya wuxuu u digayaa qof indhala oo ama god kusii dhacaya ama bahal iyo waxaa sida ay soo gaadhayaan an yusabixa inuu tasbiixsado subxaan allaahi uu yidhaahdo ayaa loo sunneeyey ninkii gabadhi ayadu sacabaday isku garaacaysaa oo waxay ku dhufanaysaa gacanteeda midig hoosteeda ayay calaa dahri lyasaar bidixa korkeeda ku dhufanaysaa leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi man naabahu shayun fii salaatihi qofka uu soo horaro asiibo salaadiisa dhexeshay falyusabbix subxaan allah haydhahdo ina wainama tasbiiqu linnisaa sacab isku garaacana dumarka ayaa lahoo loo yaqaanaa bu haddaba rasuulku sala allahu alay salam sidaas ayuu isaga idlaaqay laakiin fuqahadu hadiyo goolaale waa niman dadaal badan oo salaada iyo de waxa ay sheegayeen aada ugu dadaala afar shaybay geliyeen afartii aynu soo sheegaynabay tasbiixda geliyeeno yani waxay dhaheen haddii markaa uga jeedo iclaam qura ama hadduu idlaaqo salaadiisi waa buraysaa bay yidhahdeen haddii uu markaa dee dikri uga qastinaya ama dikri iyo macaal iclaam uga qastinayana ka buri mayso tan lafdeeda ilaa toban suuray ka soo saaran waxay adugu waxay kala ilaaliyaanun waxa hadday labadaa baabacay isku dhufato biqasti lacbina ay weliba uga jeedo ciyaar ahaanna ay uga jeedo salaadeediiba waa buraysaa markaa sidan iyo san iyo isugu dhufatay bay yidhahan inay labada dhabar isugu dhufatay iyo iyo inay mid xaggeeda hoose inay xaggeeda kala xaggeeda sare ku dhufato walow facala hadduu sameeyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda hadduu ku sameeyaa hayraha waxaan ahayn salaadii bal waad kala qaadiyeen in kaana hadduu yahay waxa uu sameeyey min jinsiha min jinsi salaa salaada hadduu jinsigeeda yahay batalad waa buraysaa ilaa an yansaa inuu ilaawo mooyaane wa ilaa haddii kale fatabtulu bikatiirihi intiisa faraha badan bay ku buraysaa laa qaliilihi intiisa yar maya waalkathratu badnidii iyo yaridiina bilcurfi ayaa lagu garan falkhadwataani labada tallaabo aw idarbataani ama labada ku dhufasho qaliilun waa wax yar wathalaadu saddexdu kaiirun waa wax fara badan in tawaalad hadday xidhiidho wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu sameeyo qofkii musalligaa salaadiisa dhexdeeda hadduu ku sameeyo hayraha ay hayra maa shurica fiiha wixii salaada dhexdeeda la sharciyeeyey waxaan ahayn buu sameeyey bal waad eegaysaayo shayganaad kala qaadiya waxaanuu sameeyey hadduu min jinsi salaa falalkii salaada hadduu la nooc yahay masalan rukuuc dheeraadu iska sameeyey laba jeer buu iska rukuuca saddex jeer buu iska sujuuday wax jinsigii salaadoo kale ayuu leeyahay batalad salaadiisi waa buraysa waa litalaacubihi waa nin ciyaaraya oo kordhiyey waajibka ee loo sharciyeeyey ilaa an yansa inuu dee ilaawo mooye ilow inuu ku dhaca mooyaane haddii ilow uu ku dhaco ayaa salaaddii kaga buri mayso rasuulku sala alla alay slam duhur buu shan tukiyey rasuul sahwi yacni na u sujuuday jahli baa iyaduna lamida haddii uu dee yahay jahilkii macduurka ahaa wa ilaa haddii kale buu yidhi oo shaygaa bimacnaa uu sameeyey jinsu salaa aanu ka mid ahayn masalan socod buu sameeyey wax ku dhufashuu sameeyey oo maaha jinsigii salaada fa tabtulu bikaiirihi waxay ku buraysaa intiisa faraha badan sahwi ba haaday maxaa yeele dee xaajiyadani ficil fara badan markaay ugu yeedhi mayso qofka laakiin haddii xaajo iyo dani ay jirto masalan salaada shiddat ilkhawf oo kale hadduu qofku dee dagaal ku jiro soo gawda ku haya ayuu markaa tukanayaa oo ordaya laa qadiilihi intiisii yarayd ayada maya walow camdiba ha ahaatee mar haddaanay jinsu sala ahayn intiisa badan wabs intiisa yaray laakiin waxba burinayso haddaba kasrada iyo qilada maxaa lagu kala saarayaa mar haddii la yidhi intii badnaydna waa ku buraysa intii yarna ku buri maysa maxaa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saaraya waxa weeye curfiga ayuunbaa lagu saaraya wixii dadku ay ku tiriyaan wax yar masalan waa dee kabuu iska siiba iyo mara yaro markaba uu siaa ka dhacdo saa isugu soo celiye iyo xayawaan yaruu dilay waxaasi waa qaliil wey markaa wuxu uhi sheekhu labadii tallaabo iyo labadii ku dhufasho iyagu waa qaliil waa wax yar dee xadiisa waxaa jiray rasuulku sala allahu alay slam uu salaadii xikaba iskaga bixiyey wixii dadku wax badan ay ku tiiriyaanna waa wax badan buu noqonayaa saddexdii tallaabo iyo saddexdii ku dhufashiya waa fara badan yihiin laakiin waa goorma inta warad waa hadday xidhiidho haddii ay xidhiidhsan tahay weeye waa taabatulu salaaddii waxay ku buraysaa bilwahbati boodo alfaaxishati oo foolxun lalxarakaati alkhafiifati dhaqdhaqaaqyadii khafiifkaa mee almutawaaliyati ee xidhiidhsanaa wadalika mihaalka taxriiki asaabicihi fariista dhaqdhaqaajinteeda weeye fii subxatin tusbaxuu ku dhaqdhaqaajiyo aw xakin ama xoqasho uu ku dhaqdhaqaajiyo fil asaxi asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu salaaddii waxaa kale ku burtaa wasba yacni waa boodo qofkii oo buu un yidhaahdo xaggaas unu buuda maxaa yele salaadii bay markaa anfinaysaayo ay ka hor imanaysaa markaa faaxishadaasina marka halkaa wasbada boodada uu faaxishada ku qayday waa iska faaxishadaas waa iska sifa kaashifa un maxaa yeelay dee booda oo dhami xagga salaada dhexdeeda waa wax ku fool xun oo dee waxaa la odhan karaa ma booda aan fool xunayn baa jirto oo salaada aan waxba yeelaynin laakiin waxaan waxba yeelaynin xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqyaalkii khafiifka ahaa ee xidhiidhsanaa masalan waa fariisuu dhaqdhaqaajiyo iyadoon waxba kafkan iyo intama aanu la wada dhaqdhaqaajinin gacanta inteedaa hore faraha oo quruu dhaqdhaqaajiyo waxba ma yeelayso fii subxatin ama tusbaxuu ku dhaqdhaqaajiyo xakin ama xoqashow ku dhaqdhaqaajiyo waxa weeye isagoo carabka dhaqdhaqaajiyo isagoo indhaa bilibili ka siiye iyo isagoo debnaha dhaqdhaqaajiyayo ayuunbay la mid tahay marka yacni waxba ma yeelayso sidaa darteed fartii aynu ka soo hadlaynay ee salaada dhexdeeda dhaqdhaqaajinayey dee wadaada qaar baa idaa salaaday burinaysaa salaada dee waxa buriya waxa weeye xubinka weyn marka la dhaqaajiyo laakiin dhaqdhaqaaqyada caynkaasihi ma buriyaan sabe kaloo inaan ku tambiihiyo yani ahayd markaynu halkaa maraynin waxa weeye waxaa kala jira farqi bay leedahay yani hazi waxaa la yidhaahdo iyo dhaqdhaqaajin masalan dadka qaarkood baa nag nag nag nagtaa uga siiya markay farta dhaqdhaqaajinayaan oo kale oo sidaa aw dawakhiya dee taasi waa hazi waa lulid ee maha dhaqdhaqaajin marka hadduu subxadaa ku dhaqdhaqaajiyo ama xoqitaan uu ku dhaqdhaqaajiyo farihiisii iyadana salaadiisii waxba ku noqon mayso subxa khilaaf baa ku jira yani inay kelma carabiya tahay inaan carabi ahayn cumda qaar baa le carabiba maaha ereygaa subx tusbaxa i axi maxaa yeele dee hay-adii khushuucda ee weynayntii ma dhibayso ficilkii yaraan bay la mid tahay muqaabil asaxa isago ka soo wuxuu le waa ku buraysaayo afcaal fara badan oo xidhiidhsan weeyo tallaabooyinkii ayunbay ayunbay ayuunbay shabahaysaa haddii macalkafkii uu la dhaqdhaqaajiyana taa iyada way ku buraysaa khilaaf la-aan wa sahwu lficli ficilka sahwigiisu ka camdihi ayuunbuu la mid yahay fi lasaxi as haddaynu qabanno wa tabtulu salaaddii waxay ku buraysaa biqaliililakli cunid yar ama ukli labada weyna qultu waxaan lay haddaana waa ogahay ilaa an yakuuna naasiyan inuu ilowsan yahay mooyane ow jaahilan taxriimahu ama xaaraannimadiisa inuu ka jaahil yahay mooyaane wuxuuhi sheekhu sahwu lficli ficilkii burinayey salaada ee ama fuxshi iyo xumaan ku burinayay see wasbad iyo boodadii ama katara iyo farabadni ku burinayay sida dee saddexdii tallaabo iyo saddexdii garaac iyo wixii la mid ah hadduu qofku sahwi ula yimaado ka camdihi unbay la mid tahay siay salaadda ugu burayso hadduu camdi ula yimaado iyo hadduu sahwi ula yimaado labaduba salaadda waa ku buraysaa wey fil asaxi asax haddaan qabano oo dee inuu markaa qofku kaa ku sahwiyo ayaa iska naadira midda labaad ee salaada nidaamkeedii ayuu jaraya taanigu wuxuu leeyahay dee isagoo kiisi yaraa u camdiyo oo kale ayuunbu la mid yahay waxaa kaloo salaadu ku buraysaa buu yidhi cunid yar hadduu waxooga yar cuno iyada inta faraha badan iyada khilaaf la-aanba waa la isku raacsan yahay in yar hadduu cunona waa ku buraysaa maxaa yeele dee salaadii ayay diidaysaa cuntadii isla markaa waxaanay ku dareensiinaysaa inuu qofkii ka jeestay qiil baa isagu wuxuu leeyahy ku burimaysa afcaashi yarayd oo kale nawaawigaa wuxuu leeyahay waxaan idhi inuu dee qofku salaadba ilowsan yahay ama uu xaaraannimada ka jaahil yahay oo dee ama culimada ka foga ama uu cahdigiisuba islaamnimada ku dhow yahay taa iyada ka buri mayso intiisa yar khilaaf la-aanba laakiin mar hadduu farabato dee iska dibiro qofkii walo ama ha ilowsa ama ha ka jaahilado salaadiisa iyada waa ku buraysa wfalow kaana hadduu hadee bifamihi afkiisa sukaratun sunkore haddii ay ku sugan tahay iyo wax macaan oo faabalicaw liqada ubaxa yani burburkeedii iyo dhalaalkeedii uu liqo badalad waa buraya salaadiisii fil asaxi asax haddii aynu qabanno wuxuu leeyahy sheekhu haddii qofka afka ay sunkor iyo wax la midi ay ugu sugan yihiin dabeedna ay dhalaasho oo afkii dabeedna intay ku dhalaashay ku milanto oo qofkii iska liqo burburkeedii iyo yacni milankeedii hadduu liqo salaadiisii way buraysaa bule filasaxi maxaa yeelay dee salaaddii bay taasi anfinaysaa ka hor imanaysaa bay leeyihi waxa taanigu uu leeyahay asaxa kasoo horjeedaa ma burayso mar haddii aan meeshii wax calaalin iyo raamsi aanu ka imanin waxba ma yeelayso intaa yar buu leeyahy wa yusanu waxaa loo sunneeyaa lilmusalii qofkii tukanayey ilaa jidaarin jidaar xaggii u tukanaya aw saariyatin ama tiir aw casan ama lmaqruusatan oo lagalaga taagayme aw basada musallan ama waxa uu ku tukado fidsaday aw khada qubaalatahu ama hortiisa khad ka jeexday waxaa loo sunneeyey dafculmaari ka maraya inuu dafciyu iska celiyo wasaxiixu saxiixna waxaa weeye taxriimulmuruuri maridi inay xaaraan tahay xiinaydin waktigaa waxau leeyahay sheekhu waxaa loo sunneeyaa qofkii horta marka hore qofka waxaa loo sunneeyaa inuu markuu tukanayo ama tiir ama inuu wax hortiisa dhigto ayaa iyada lagama maarmaana culimada qaarkood waaba waajibiyaan markaa wuxuu leeyahay qofkii tukanayey ee sutro u tukanayay meel wuxuu dhigtay masalan gidaar xaggii buu tukanayay ama tiir buu u tukanayey ama ulu halkaa ka taagtay ama alaabu dhigtay xaggeed buu u tukanayay lanu salaadiina walow leebaa meel ka taagatan ahaadee isku asture baa rasuulku yiri ama markaa sijaadad iyo wax la mida ayuu fidsaday ama khad ayuu jeexday markaa qofku waxay marka hore waa inuu maraatibtaasay kala leedo waa inuu tiir iyo wax weyn doontaa hadduu waayo dee waa inuu sijaadad iyo wax dhigtaa hadduu intaa waayo waa inuu markaa khad iyo wax calaamadu jeexdaa xadiid abu daawuud kuleeyahi baa wuxuu ku soo arooray markuu midkiin oo doona inuu tukado hortiisa waxa yeelo haddii aanu helin ul ha taagto haddii uu ul waayo khad ha jeexdo dabeedna wuxuu xaggaa maraa waxba ka yeeli maayo qofku markau waxyaalahaa samaysto waxa u sugnaaday dafcul maari qofka maraya isaga iyo khadkii uu samaystay ama wixii uu dhigtay qofka halkaa soo mara inuu iska celiyaa buu leeyahy laakiin waxay dhaheen waa inaanu qofku ilaa saddex tallaabo saddex dhudhun wax badan ka badan waa inaanu ka fogaanin ee saddex dhulun iyo markaad wax ka yar u jirto wey haddaad doonto intaad tiirkaa afar shan tallaabo u jirsato inaad u cibto hormarna haddana aada joojiso dee kuma bannaana waxaana rasuulku sala allahu alay slam yidhi idaa sallaa axadug min ashay yasturuhu min annaas marka midkiin uu tukado shay dadka ka qariya fa araada axadun an yastaaza bayna yadayhi qof dabeeta uu doono inuu adiga wixii aada u tukanaysa xaggiisa u idinkala dhex maro falyadfachu ha iska dafciyo ha iska waabiya baa rasuulku fain abaa hadduu diidu ku joogsan waayo falyuqaatilu ha la dagaalamo fainama huwa shaytaan waaba shaydaanka lafdiisii ha iska dafciyo ha la dagaalamo baa rasuulku saxiixna waxa uu yihi taxriimulmuluuli xiinaydin xilligaa in la maraa inay xaaraan tahay mar haddii uu qofku sidaa sameeyo oo uu isagu dhigto waxyaalaha inaad martaana xaaraan ayay kaa tahay hayla rasuulku sala allahu alay slam wuxu walow meel kaleba yaanad helinin low yaclamu almaaru bayna yaday lmusallii hadduu og yahay buu rasuulku yihi qofka maraya qofka tukanaya ee sutrada dhigtay hortiisa qofka maraya hadduu og yahay madaa calayhi min alif waxa guudkiisa he dembiahee ka soo gaadhayo horumarka qofka tukanaya uu hormarayo kaana yaqifa arbaciina khayran low min an yamura bayna yaday yacni waxay aan layd inuu istaago afartan sanado khariif bay riwaayanka qaarkood ku qeydeen afartan dayrood inuu taagnaado ayaa uga khayr badnaan inuu qofkaa hortiisa u maro hadduu dembigaa ogaan lahaa wuxuu ka jeclaysan laha uu ka doorbidi lahaa afartan sanadood inuu taagnaado marka yacni waana marka uu qofku dafcinayaa waa marka uu wax dhigto qofkaana markay xaraamta ka noqonaysaa waa marka uu isna qofku siaa wuxu dhigto haddaba dafcinta eeg marka u horeysaa meesha fahan qofka inaad disho dilkiisa laguma banaynin laakiin waxa lagu yidhi iska celi iska jooji baa lagu yidhi sidaa darteed wuxuu la mid noqonaya wada culimadu dafcu saa'il qofkii saa'ilkaahay ku soo hororay waxaad iskaga dafcinaysaa wada alashal falashal siba say ku fudud tahay haddii ay orod ay kuu suurto gelaysa masalan qofka saa'ilka o kale aad ka oroddaa iska orod baa lagu leeyay qaylasho aada u qayshato hadday kaaga aada kaga baxsanayso qaydi haddaad yar dhibaaxa kaga baxsanayso dee ha feerin haddaad feer kaga baxsanayso dee bur ha u qaadanin haddaad lugta ka jebin karto madaxa ha ka jebinin yacni midba midkay ka fudud tahay yacni waxa weeye tan oo kalena qofka markaba ha ku miisine goortuu iska jooji haddii dee markaa qofku qof iimaanla u yahay oo de adiga kugu maqan markaasoo aan salaadaadin iyo waxba ujeedin markaa dee iska celiyo u tafaxaydo laakiin intaa hore bal iska celi waxaan xasuustaa yacni ilaa laba fal oo dhacay baan xasuustaa oo mid uu muddo socday masalan waaba anagoo masaajid ku tuganay nin odayahon isiri ilaa malaa siddeetanka kolley waa gaaray oo duruusna la akrisan jiray oo xataa isha dul saari jiray markuu dariska akrinayo akrisanayo oon dee waxba arkayn baa maalin salaada horinta laga baxay buu soo hormaray sidaasuu ninkuu yidhi ayuu halkaa laabta tantooma weyn kaga dhuftay odaygii bartii buu fadhiistay marka mid kalena waan xasuustaayo salaad subax anagoo waa masaajid ku jirna ayaa hadiyo golaa masaajida sakadaa ku dhex yaallaa waa ta koonayaashooda la banneeyo koonihii yaree bannaanaa ayuu nin nin baa iska galay aan ogeyn oo halkii yarade la banayn jiray bu iska buuxiyey nin baa kusoo talagalo meeshii buu iska soo maray intuu qofku sakadaa ka soo wareegayna salaada subaxba waa ka tegaysaa ninkiibaa adigu doonay inuu iska yar bambaaniyo oo ka baydi waayo dee feer buu qaaday oo cabaadkii dhigii ka baxay yani dadkii tukanay o dhan baa wada maqlay markaa looma baahno taasoo kale eh waa in yani la yska ilaaliyaa وصحيح تحريم المرور حينئذ الله أعلم